barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaan iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha diseembarna waa toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo oo aan ugu talagalnay dhallinyarada waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a falanqayn aan kaga hadlayno dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aanu kaga hadlayno dhalinyarada iyo isgacan qabashada welibana dhinacii heesaha sheekooyinkaas iyo kowo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta u socdo barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida senatarka laga soo doorto mandheera gobolka mandheera aan idhaahdee ama degmada mandheera bilow kerow iyo shan mudane oo kale oo ka tirsan aqalka baarlamaanka oo iyana laga soo doorto mandheera ayaa ciidamada kenya ay xabsiga dhigeen waxa warkan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire senatarka laga soo doorto countiga mandheera mudana bilow kerow iyo shan kaloo mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee kasoo jeeda countigaasi mandheera ayaa ciidamada sirdoonka ee dalkani kenya cabsiga ay dhigeen kadib markii ay kasoo noqdeen magaalada mandheera saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku maqnaayeen oo ay ku sheegeen in halkaasi ay ka jiraan xabaale guud oo dad rayid oo kasoo jeeda gobolkaasi lagu xabaalay ciidamada ammaanka ee dalkani kenyana eedda ay dusha kaga tuurayeen wasiirka amniga qaranka ee dalkani kenya josephin gaseri ayaa waxa uu oga digay siyaasiyiinta gobolkani waqooyiga bari ee kenya kasoo jeeda ee ka shaqaynayso waxa uu ugu yeeray kicinta dadweynaha in ay ka fogaadaan hadday dhici weydana ay xabsiga la dhigi doono danina waxay noqotay kadib markii mudana bilow kerow iyo shantaasi mudana ay kasoo noqdeen magaalada mandheera halkay gaarigooda kaga degayeen garoonka wilson airport ee magaalada nairobi ciidamada sirdoonka ee dalkani kenya ay albaabada la qabsadeen kadibna xabsiga loo tixaabay sirdoonka dalkani kenya ayaa waxay sheegeen in ay maanto khamiisa ay maxkamadda u dhaadhicin doonaan shantaasi mudane iyo senatarka mandheera waxayna ku sheegeen in ay kusoo dacweyn doonaan kacdoon dadweynaha ay kicinayaan mudana bilow kerow ayaa shalayta isagoo magaalada mandheera jooga waxa uu ka bixiyey raaligelin kanana hadalkii kasoo baxay ahaa in halkaasi lagu arkay xabaalo kor oo dhaafaysa ilaa iyo laba iyo toban qof oo shacab oo deegaankaasi horaan laga afduubtay qaarna ilaa iyo iminka la xaqiijiyey in meydkooda halkaasi laga soo helay kerow ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa iyo iminka ay jiraan xadgudubyo kale oo dadweynaha gobolkani loo geysanayo taasina ay tahay midda uu marnaba ka tanaasuli doonin in uu ka hadlo maxamed faarax shire v o a garisa
xogayaha difaaca maraykanka ash carter ayaa sheegay in beesha caalamka ay u istaagto dagaalka ka dhanka isis ka hor inta uusan dhicin weerar lamida kii ka dhacay paris saddex iyo tobankii bishii nofembar isagoo ka hor hadlaya aqalka sanadka guddahoosaadkiisa ciidamada ayuu sheegay arbacadii in markaasi uu ugu yeerayo turkiga inay dadaal badan u galaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka xuduudooda ballaaran ee syriya ay la wadaagaan isagoo dhinaca kalena ku dhaliilay sacuudiga iyo wadamada kale ee gacanka carbeed inay ku mashquulsan yihiin colaada yeman iyagoo aan wax dareen ah siinaynin dagaalka ka dhanka ah isis sidoo kale carter ayaa ugu yeeray ruushanka in ay qaataan dhinaca saxda ah ee dagaalka
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo washington idinka imanaysa falastiin maxay noo xiga ismaaciilow berigee hadda weliba dhalinyara tahay raalli aho laakiin berigee aa waddanka joogta oo dhalinyarada dhibaatooyin xagga noloshaa lasoo darsaan ama ay guursanayaan sidee isku caawin jirteen horta saacadahiina waa la gaadho saacadaha qaybna waad ina kala saarta saynu wada soconno adiga horta waxaa jirta dhalinyaradu marka ay xilliga ay ku jiraan shaqooyinka kasoo baxaan ama waxbarashadan idhahda kasoo baxaan waxay gacan qabad bay u baahan yihiin waana xilliga dhalinyaro badan ay tahriibka u jeestaan duruufta ugu badan ay keentaana wax kale maaha waxa weeye qofkii wuxuu doonaya inuu shaqo tago mana garanayo habkuu shaqo tagi marka waa inaad haysa haysataa cid kaa weyn ku gacan qabata En, waxaa jirtay dhalinyarada qaarkood waxay guursan jireen iyagoo aan weli shaqo tegin waan gartay En, taasina kaba sii daran intaan xasuusta waxay ahayd inaan inta waalidka kusoo noqono En, hooyo inta badan guriga joogta aan weydiin jirnay ama saaxiibadaa guursatay waxaan halka rabaa doolsho inaan sameyno oo aanu u tagno En, waxaa jirta munaasabad la yidhaahda saddexda oo qofku saddex isha markuu guriga ku jiro oo la guursado gabdhaha yaryarka ah markaas oo da-dooda ah intay doolsho qaadaan iyo macmacaan kale ay soo booqan jireen allah adeega barnaamijyo badan falastiin ay kugu dhan yihiin warbixin ka hadlaysa dhalinyarada iyo isgacan qabashada ayaa inoo soo socota magaalada boosaasona waxaa inooga soo diray yuusuf maxamuud yuusuf maxamed cali shire guure oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ii sheegay in muddo ah inuu soo joogay istaakulaynta dhallinyarada uuna marar kala duwan uu ka qayb qaatay Ee, saaxiib waa mahadsan tahay Een, dhalinyarada intooda badan way iscaawiyaan xilliga ay een, la di- la soo diristo een, xaaladda nololeed sida dhibaatooyinka een, qofka bini aadanka dhalinyarada lagama waayo qof bini aadan oo dhibaatooyin sheeganaya Dhib- waxaan usoo joogay anigu dhowr arrimood oo saaxiibaday qabsaday Een, arrintaa waxaa ka mid ahayd nin dhallinyaraa ayaa wuxuu noo soo bandhigay annagoo badan oo xilliyadii jaamacadda ayaan dhigan jirnay xilligii aanu iskoolka ee secondariga iyo marka way jidhaa dhibaatooyinku marka arrinta ugu muhiimsanayd aan ka qayb qaadanay ama labada arrimood aan ka qayb qaadanay ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa nin dhallinyaro ayaa wuxuu een, noo soo bandhigay inuu een, guur damacsanaa een, kabacdina xaaladii een, uu dhismihii guriga iyo xaaladaasoo inuu qabyo ku ahayd uu uu waayey kabacdina dhallinyarada shaqaysa ayaanu waxaan intaanu u tagnay waan waxaan nirnay ninka dhalinyarada saasaa jidha een, waana garab galnay haddeer alxamdulilah ninka waa degan yahay nin kaloo dhalinyaro ayaa isagana een, hooyadiis iyo aabihiis isagana way xanuunsadeen kabacdina xaalad caafimaad ayaa dalka dibaddiisa waxaa la yidhi ha loo qaado een, noloshiisi maasha allah way fiican tahay waxaa fikir arrimahaasi oo dhan ka duwan qabaa yaxye cali axmed oo ka mid ah ardada wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso waxa uuna aaminsan yahay yaxye inay yar tahay dhallinyaro iscaawisa xilliyada ay dhibaatadu la soo deristo waxaa moodaa dhalinyarta inaysan caawin because of qofku siinaya wax een, ah dadaal ama een, ku siinaya een, in wax kuu sheego ama een, in badan Soomaal- ah, dhiirigelin kole soomaali waxay tirahdaa een, wax wax kuu sheego wax yar baa aragta wax wax ku siiyan wax badan baa aragta sidaa darteed marka ma ay jirto arday een, dhalin wa- wax kuu sheegaysa inta badan waxay ku dhahayaan een, waxaan shaqaymayso mararka qaarkood waxaa arkaysaa arday dadku leh een, een, halkan waxba laguma qaban karo shaqo laguma siin karo tan labaad adigoo jaamacad dhigtaba haddana waxaa arkaysaa oo nin aqoon-yahan ah inaan haddana waxba lagu siinayn maxaa niyaddaada soo gasha marka niyaddeeda waxaa soo gashay inta badan aniga markii aan jaamacad ka baxay oo aan shaqo raadsanayo haddana shaqadii aan la siinayn mararka qaarkood waxa ay u kaliftaba dalka iskaga tahriibo oo iskaga tagoba waxaa jira dhiirigelin kala duwan oo ay dhallinyarada shaqaysa u sameeyaan kuwa shaqola'aanta ah ee ay horay wax u soo wada barteen waxaana arrimahaasi mar kale ka warramaya maxamuud cali shire guure maskaxda waxaan iskaga caawinaya waxaa laga yaabaa nin jaamacaddii nala dhameeyey annagu markaanu haddeer shaqooyin aanu haysanay dhalinyaro shaqaysa baa jidha shaqa- dhalinyaro aan secondaryga iyo jaamacadda kulli intay nala dhameeyeen aan haddeer unemployment haysto banaanada iska fadhiya oo derbiyada iska fadhiya oo shaqa la-aan ah marka waxaanu ku caawinaa goorta dhibaatooyinkii shaqa inaanu shaqa la raadino inaanu goortana soo wacaan dhahno annagoo shaqaynayna wareedhe shaqo waa helaysaan niyadda u dhisno war dhahno een, suga waktigii wadanku waa isbedelaya marka runtii aad baanu ugu dhiirigelinaa waa xag- dhanka maskaxdaanu kala talinaa waxaan dhahnaa wax walba way hagaagayaan wadanku waa isbedelayaan waxyaabaha ugu badan ee dhalinta iska caawiyaan ayaa ah siday u heli lahaayeen shaqo abuur ka caawisa noloshooda waxayna aaminsan yihiin intooda badani inay yar tahay fursad ay shaqo ku helaan sidaasi waxaa v o e da u sheegay maxamed cali yuusuf oo ah isuduwaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha gobolka bari Een, dhalinyaradu inta badan maanta xilligan la joogo waxaa mushkiladda ugu weyn ka haysataa een, waa een, shaqa abuur la-aan oo shaqadii baa yar een, dhibaatada kaloo jirtaa waxay tahay inta badan dhalinyaradu kuma dhiirana een, fursadaha shaqo ee wadanka ka jira inay ka shaqaystaan oo niyaddooda een, ma qaadato waxay ku jahaysan tahay inay yurub iyo meelaha lamidka ay aadaan dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis dhalinyaro badan oo qurbaha kasoo noqota inay wadanka joogto oy og tahay qurbaha waxa yaala iyo waxa laga dhexli doono markii la tago marka waxaa laga yaabaa qofkan talada uu ku siiyo inay ka anfacdo waddo xun aad ku socotay oo kaleeto baahiyaha shaqa la-aaneed ee ka jirta dalka ayaa dhallinyarada qaarkood ay isugu gacan qabtaan kuwaasoo siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin xilliga guurka ka warqabka baahiyaha shaqo iyo weliba midda dhaqaale ee soo wajahda mid ka mid ah dhalintaas halka sidoo kalena ay jiraan kuwa aan iscaawin yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsanyahay yuusuf maxamuud yuusuf falastiinay dee horta sheekooyin badan way kugu laaban yihiinoo maalinba in baad noo soo tuuri doontaa haatan horta xubintii social mediaha ama arrima ugu hadahinta badan bulshada soo socota waxaan si aad ula yaabay sheekadan meesha ku dhex jirtay maxay ahayd horta maroodi toddobiyo toban jir ah oo loo tababaray inuu sheego waxyaabaha qarxa alaab badan ayaana la hordhigay mid ka mida ismaaciilow ayaa lagu dhex qariyey waxyaabaha qarxa waxaana tababarkaasi ay ka heleen markay dhibi kala kulantay colaadihii angola marka waa dagaaladii angoolay ku dhex noolaa waxaa isweydiinaya dee maroodigu intuu la egyahay iyo wax qarxas u heli karayaba marka malaha waa qaabka loo tababaray anigu laakiin waxaan ogaa eeyo la tababaree maroodiyaasha la tababaraanba isweydiinaya welibana waxaa la igu yidhi berigii dagaalada angoolo socdeen ayaa maalmo miino baa la dhici jirtay miino miino bahale horta halkaasaa laga ogaaday daraasada laga soo bilaabay haye marka warbixintan oo uu magaalada boosaaso inooga soo Waa diray magaalada magaalada laascaanood inooga soo diray cabdikariin olol ayaynu kaga bogan doonaa
ku soo dhowaada xubin aan kaga hadlayno isgaarsiinta bulshada oo aan ku soo qaadanayno qaar ka mida sheekooyinka loogu hadalaynta badan yahay toddobaadkan sheekada ugu xiisaha badan ee dhex marta shabakadaha isgaarsiinta bulshada iyo baraha bulshada oo ay ku kulanto iyo mareegaha ayaan waxaan ka soo qaadanaynaa qodobada ugu muhiimsan xubinteennan oo ah xubin toddobaadla ah oo maalin kastoo khamiis aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a sheekada ugu horreysa ee toddobaadkan ugu hadalhaynta badan ayaa waxay tahay maroodi toddobiyo toban jir oo loo tababaray inuu sheego waxyaabaha qarxa maroodigan oo tijaabo loogu sameeyey hubinta caagag saf ballaadhan loo geliyey oo mid ka midana lagu qariyey waxyaabaha qarxa kaasoo uu ka soo dhex saarayo arrinta yaab kale ayaa waxaa lagu ogaaday in maroodigu uu la mid yahay eeyaha wax urintoodu ay sarrayso xilli dalka angoola hadhaadigii miinooyinka lagu aasay dagaaladii sokeeye dalkaasi ay galaafteen nolosha maroodiyaal badan oo wixii xilligaasi ka dambeeyey maroodiyaasha dalka angoola ayaa waxaa la dareemay inay tababar ay u qabaan inay ogaadaan hubka iyo miinooyinka ku aasan dhulka iyagoona uriya kana fogaada waxyaabaha halista ah ee ku jira dhulka taxadara u qaba taasoo keentay inay bulshadu si weyn ula yaabto miisaanka iyo xoogga maroodigu uu leeyahay iyo sida uu u ogaanayo waxyaabaha ku jira dhulka hoostiisa oo qodobka kale ee isna ka mida sheekooyinka loogu hadalhaynta badan yahay baraha bulshada iyo shabakadaha ay dadku isku gaarsiiyaan wararka xiisaha le ayaa waxaa ka mid ah kismaayo oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey kooxda gabdhaha ee kubadda kolayga ururka haweenka degmada kismaayo ayaa markii ugu horreysay magaalada kismaayo ka hirgeliyey koox gabdhaha oo dheeli doona ah, kubadda kolayga magaalada kismaayo ayaa waxaa horey uga jiray kubadda cagta ee ragga hase yeeshee wixii hadda ka dambeeya waxaa magaalada ka bilaaban doonaa tartanka gabdhaha kubadda kolayga taasoo sawiro laga soo qaaday ay muujinayaan gabdho ku labisan qalabka ay ku ciyaaraan gabdhaha kolayga kubado iyo waxyaaba fara badan oo dhiirigelinaya xubinta ugu hadalhaynta badan ayaa waxay tahay dhanka ciyaaraha iyo falanqayn lagu samaynayo hadal ka soo yeeray tababarihii hore ee kooxda manchester united tababarihii hore ee kooxda manchester united ayaa fariin dhiirigelina u soo diray layliyaha kooxda chelsea oo dhibaato weyn ay la soo diristay toddobaadadani jose mourinho ayaa u mahadceliyey macalinka hore ee man united ah, kadib markuu hawada usoo mariyey fariin uu ku taageerayo maadaama jos uu ku jiro xaaladiisii ugu xumayd ee waayihiisa tababarinimo ferogson ayaa ku wargeliyey milkiilaha chelsea inay nacasnimo ku noqon doonto haddii uu kooxda ka cayriyo jos oo uu ku sheegay mid ka mida macallimiinta ugu fiicnayd ee taariikhda kubadda cagta soo marta hadalkaasuu si weyn ugu riyaaqay tababaraha kooxda chelsea kaftan fara badanna ay dhex dhigtay bulshada sida weyn u taageertay ciyaaraha sheekada ugu xiisaha badan ayaa waxaa ka mida madaxweyne ka mida madaxweynayaasha qaaradda afrika ayaa wuxuu qaaday tallaabo aysan horey u qaadin madaxda afrikaanka ah madaxweynaha cusub ee tanzaniya john magufuli ayaa la soo baxay tallaabooyin aanay horey looga baran madaxda afrikaanka kadib markii dhowaan uu xafiiska uu la wareegay john ayaa ka qaybgelaya ololo nadaafadeed oo boqolaal ruux ay wadeen wadooyinka magaalada daar es salaam ee caasimadda tansaaniya taasoo dadka la yaab ku noqotay markii ay arkeen madaxweynaha oo gacmihiisa qashinka ku qaadaya iyadoona ay hareero tuban yihiin boqolaal dada qaarkoodna ay haystaan qalabka lagu ururiya qashinka sawirada ay bulshadu sida weyn u hadalhayaan ayna qaybaha soo qaadanayaan ayaa ka mid a madaxweynaha oo dhidus fara badan ka daaya qashina gacanta kula jira arrinkaasi ayaa wuxuu noqday kan ugu hadalhaynta badan toddobaadkani intaas waxa aynoogu eg xubintii aynu kaga hadlaynay baraha isgaadhsiinta bulshada iyo goobaha ay sida weyn dadku u xiiseeyaan inta aynu mar kale ku kulmayno waa cabdikariin oolol oo idinle sidaas iyo kulantin dambe oo xiise leh iyo toddobaadka toddobaadka xigo aynu ku soo qaadan doono waxyaabaha ugu xiisaha badan dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ismaaciil jacaylka ka sikaan isire ma soconaysaa la yidhi siriqda ka bax baan isire maba siinaysaa la yidhi ku sayri baddaan isire sidaas ma ahaa la yidhi maxaa xiga waa xuseen shire iyo heesta suleeqa
falastinay dee halkaa meesha waxbaa ka dhacay xuseen shire heesta markaad eegtay waa laysku heestan ilaa iyo shalay markii aan rawaxayna shaqada heestaas waa kugu taagna ismaaciil heesta layskama soo qabane ismaaciilaa shaqo badan iyo howl badan ya maray maraynu labadeena nahayn heesta arrintaa faaqideena waa mahadsan tahay maxaa noo xiga ismaaciil
dhinacii waxay noo xigaa dhalinyarada ayaa xilligan waxa ay ka doodayaan sidii loo heli lahaa sharciga siyaasadda dhalinyarada dhalinyarada ayaa kulamo gooni gooni ah waxay la lahaayeen wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga taas oo xoogga lagu saareeyey sidii xuquuqda dhalinyarada loo heli lahaa haddaba dood gaaban ama dood markaasi dhalinyaradan la dhex dhigay ayaa waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabdiqaadir okay waxaana doodan ka qaybgelaya nimco axmed oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada cabdifataax faysal oo ah xogayaha guud ee ururka la dagaalanka qabyaaladda iyo cumar aadan rooble oo ah guddoomiyaha midooda jaamacadaha soomaaliyeed waxaana ugu horeeya nimco axmed
magacayga waxaa layihahdaa nimco axmed mar dhow waxaa soo socdo shirweyno qaran oo loogu talagalay dhallinyarada wuxuuna ka dhayn doonaa muqdisho waxaa kasoo qeybgeli doonta boqol qof taariikhdu waxay tahay sideed iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka boqol dhalinyaro oo ka wada imaan doonto shanta qaaradood cabdifataax boqol dhallinyaro oo shir loo qabanaya laba maalmood haddana in dhallinyaro soomaalida meel walbay joogaan todobaatan shan boqolkiiba dhallinyaro ah inay go-aan u gaaraan la rabo maxaad ka taagantaadu
maahan arrin sahlan mana lihin aayahooda iyo mustaqbalkooday goynayaan balse wax la-aan bay dhahan taasi marka loo eegana wax horey u dhacay ma ahayn wasaaradihii dhalinyarada isboortiga wasiiradii hore usoo maray waxay qabteen ma ahan ahamiyaddu hadday bilaabataan isleeyahay laakiin weli haddeertaan wax gooniya loo helay ma jirto so wax tallaaba hadda la qaadayo maxay kula muuqataa nimca iyo howlo badan baa la hayaa laakiin haddana dadku kama warqabaan badankood dhallinyaradu war kama hayaan waxa socda inta badan inta isticmaasha facebook meelasaa laga yaabaa marka dhallinyarada jaamacadeeda waad matashahay waxaad ma ogyihiin aniga waxay ila tahay dhowr shuruudood haddii la sameeyo way heli karaan dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha loo baahan yahay o dhan iyo way heli karaan midda koowaad waxaa waaye in dhallinyarada ay kow samaystaan wax ay ayaga aaminsan yihiin oo ay rabaan in ay qaban karaanna ay qaban karaan baahiyahooda ah ama ay aaminsan yihiin inay ka maqan yihiin inay inta samaystaan oo qoraal ka dhigaan oo ay qoraalkaas meel mariyaan oo meelaha la raba in la geeyo ay geeyaan danna ay ay ay ay kula xisaabtamaan dadka ay u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan taas haddii ay sameeyaan hadeertana ay shaqadeeda socoto waxaan isleeyahay waa la sameyn karaa annaga ka jaamacada ahaan waxaan ka war helnay programkan oo nagu casuumay wasaaradda dhallinyarada waxaa shaqadan aan u aragnay markii aan markii koowaad ee aan ka qayb galnay inay u tahay dhallinyarada soomaaliyeed fursad qaali ah haddii sida la rabo loo dhigo adiga maxaa kaa maqan dhallinyaraad tahay urur baad hogaamisaa maxaa kaa maqan oo dowladda wasaaraddaad ku laalaabanaysa kaa jiraa mataqaana cidda xuquuqeeda qabto waxyaabaha loo baahan yaba in laga hadlaba taas waayo maanta marka la yidhahdo maxay qofka dhallinyarada ay tahay xuquuqdiisa waxaad adiga rabta inaad sheegato ma ogiyo wax cad oo qoran oo documentiya meel aad u daaragtigarayso ama aad aad aad u aado mataqaanid waxaa la rabaa markaad in la cadde waxaa waay maxay tahay in xuquuqda aan leeyahay maxay tahay xuquuqda lagu leeyahay marka waxyaabahaasoo dhan waxaan qabaa in looga bixi doono markii shirkaan u qabsoomo ay wax cad ka soo baxaan marka waxaan rabaa inaan kusii darsado shirkaan qabsoomitaankiisa iyo dadka la keenayo in criteeriyada dadka kasoo qaybgalayaan ay adkaato oo ay noqdaan dad soomaaliyeed oo soomaalinimo iyo iyo iyo iyo iyo qarannimo ay ku jirta inay noqdaan waddankanaga waxaa waaye colaad iyo iyo qabiil iyo waxbaa iska gala marka in arrinkaasna xoogaa laga fogeeyo dhallinyarada oosan soo kala dhex gelin
nimco laba kun iyo sagaalkii ilaa hadda waxaa aada looga hadlayaa dhallinyarada iyo waxay ahayd mar hore in sheekadan ay meel dhacdo laakiin maysa suuragelin maanta laba kun shan iyo toban decembar kulanka galabta socda ma garanaysaan cidda xuquuqdiina jirto yaa idinka qaba yaad ka raadinaysaan horta xaquuq baa leenahay ilaah baana siiya alxamdulilah laakiinse waxaan rabnaa xaquuq dowladeed ayaan u baahannahay sharci annaga iyo dowladeena noo dhexeeya wax aan kula xisaabtami karno dowladeena amaanta dhihi karno mudana madaxweyne annaga sharciga wuxuu leeyahay saas iyo saas maxaad ka qabatay maxaana ka qaban doontaa annaga maanta wax noo qoran ma jirto aan qof kula xisaabtami karno marka waxaan rajeyneynaa hadduu ilaa yiraahdo midka ugu horeeya waxaa waaye youth policyga kaasoo hadda daraasa ah oo la rajeynayo in mardhow la dhammaystiro waxaan rajeyneynaa in la dhammaystiro boqolkan qof oo irgada oo isku imaan doono dhalinyaradana in ay codkooda kamidn ka mid noqdo in ay dowladda iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo dhammaan ay ku yiraahdaan baashaan wax badan naga maqnayd la soo dedejiyo midda kaleeto waxaa loo baahan yahay shirkan in uu ka dhismo youth council council youth ah oo matala ha golnayr oo matala ii sheeg dhalinyarada meel kastoo ay joogaanba cabdifataax ma waxaa jiro wax lambarahoo dabcan dastuurka waxaan ognaa boqolkiiba soddon haweenku wakti bay geliyeen meelaha qaar dastuurkabaa lagu qoray walow aysan fulin marka dhallinyaradu ma wax lambarahoo mustaqbalkay leeyihiin boqolkiiba intaasaad aad ku doodaysaan mase waxaad leedihiin yaa dhan weli waxaa ma cadaleeyaa dooda dhallinyarada marka inteed rabtaan dastuurkan ka gashaan
horta dastuurka qudhiisa dib oogistiisa da-da dhallinyarada in lagu qeexayo waa qodob koowaad midda xigtana haddii xageed shuruucdan doonaysaa in la geeyo adigu sodonka waa Een, anigu kolleyba caalamka tii la qaatay ku xiranta haddii ta african unionka la qaato waa wixii soddon iyo shan ka yar haddii dunida qaarkood la qaato sagaal laatan wixii ka yar marba een, taan raacnay ku xiran tahay laakiin maadaamaan afrikaan nahay african unionna ka mid nahay waxay ila tahay un wasaaradunahay hadda ku ku dhaqan gashaa wixii soddon iyo shan ka yar inay dhalinyaro tahay Een, marka xigta haddiiba xuquuqdan la raadinayo la helaa shakiga ma jiro dhalinyarada fursado shaqo abuur iyo loo abuuray inay meel walba qabsan lahaayeenba
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir oo warbixintaasi nooga soo diray ama dhalinyaradaas dooda ugu qabtay magaalada muqdisho nimco axmed cabdifataax faysal iyo weliba cumar aadan rooble ayaa ka qayb gelayay dhalinyaradu haddee siyaasadii iyo doorkii ay ku yeelan lahaayeen ayaa moodaa in waxoogaa yar ay ay qeybtooda ka qaadanayeen ay ka doodayeen dood wanaagsan fikradahoodana way soo dhiibteen falastiin maxay noo xiga Een, ismaaciil intaan waxaa noo xiga u gudbin dhegeystayaasha waxaanu la socodsiinaynaa in wixii tale iyo tusaale ah sheekooyin sugaan kala duwan iyo waxyaabaha ay doonayaan inay dhalinyaradu wadaagaan qofkii hadba madaxa ku haya uu noo soo diri karo nambarkiisa taleefonka si aanu dib ugu wacno ama fakarkiisa qoraal ahaan uu noogu soo gudbin karo isagoo noogu soo hagaajinaya emailkeena somali at voa news dot com haatanna dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
aynu ku horreyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta kulmo xiise badan ayaa xalay laga ciyaaray qaaradda yurub gaar ahaan champion leaga iyadoo kooxo dhowra ay soo baxeen kuwo kalena ay aadeen yuruba league kuwo kalena ayba u suuragali weysay inay tartamada yurub ka sii mid ahaadaan waxaana la soo gebagabeeyey is-argyadii ugu dambeeyey ee guruubyada ee kooxaha champions leaga ciyaarayey gruupka e ayaa la ciyaaray barcelona ayaa waxa ay u marti ahayd naadiga bayan liverkusen waxaana ay ku kala baxeen gool iyo gool goolka inkastoo barcelona ay ku horumartay ayaa waxaa haddaba barbareeyey ciyaartooyga hernandez oo jajarito lagu naanayso kaasoo u ciyaarayey naadiga bayer liverkusen horena ugu dheeli jiray naadiga manchester united barcelona goolka ay dhalisay waxaa u dhaliyey ciyaartooyga lionel messi inkastoo inta badan ciyaartooyda barcelona ay ahayeen kuwo la nasinayo oo messi ayaa hogaaminayeyse roma waxa ay barbaro oo goolo la-aana la gashay naadiga bet barisov taasina waxa ay ka dhigtay naadiga roma mid ku filan waayo bayan liverkusen ma aysan badinin sidaa daraaddeed naadiga rome ayaa gruupkaasi kaalinta labaad ku soo baxday barcelonana kaalinta koowaad ayay ku soo baxday gruupka f ayaa sidoo kale kulamo xiise badan la ciyaaray naadiga arsenal ayaa ka adkaatay naadiga olombiakos ee wadanka griiga waxaana saddex gool oo naadiga arsenal ay ku badisay u dhaliyay ciyaartooygooda jiru oo xalay halyeegoodii ahaa naadiga bayan munich ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga dinamo zagreb waxaana arsenal ay u baahnayd inay gool intaa la eg ay kaga adkaato naadiga olombiakos oo waddanka griiga ka dhisan sidaa daraaddeed oo isku dhibco ay noqdeen labada kooxood olombiakos iyo arsenal ayaa gool ahaan waxaa ku soo baxay naadiga kubadda cagta arsenal chelsea ayaa sidoo kale waxa ay ka adkaatay naadiga f c borto nasiib darrada ku habsatay naadiga f c borto waxay ahayd dinamo kiev ayaa badisay oo sidaa daraaddeedna naadiga f c borto oo mar hogaaminaysay gruupka g hadda waxa ay tahay mid ciyaari doonta koobka yurub laga ciyaaro yuruba league chelsea laba gool waxba ayay ku adkaatay oo ay kaga adkaatay naadiga kubadda cagta f c borto ee marti chelsea markaasi loo ahaa waxaana labada gool oo mid ka mid ah oo tareeta ama gool ay iska dhileen naadiga f c borto oo ahaa goolka kalena uu u dheliyey ciyaartooygooda william naadiga dinamo kiev ayaa waxa ayana gool waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee makabi tel aviv ee israel sidaa daraaddeed naadiga kubadda cagta ee dinamo kiev ayaa waxa ay yeelatay kow iyo toban dhibcood chelsea ayaa gruupkaasi kaalinta koowaad ku soo baxday oo saddex iyo toban dhibcood iskale sidoo kale naadiga gent iyo zent betsburg ayaa wada ciyaaray laba gool iyo gool naadiga zent betsburg ee looga awood roonaaday lyon iyo valencia ayaa kulan xiiso badan mistale stadium ku wada ciyaaray greeneville tababaraha naadiga kubadda cagta valencia ee cusub ayaa guuldarro la kulmay xalay markii laba gool iyo waxba looga adkaaday waxayse ciyaari doontaa naadiga valencia kooba europa league
intaasina waxaanu ku dhaafno xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan xubintaasi ayaan ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenni intaan mar kale hawada ku kulmi doono berri saacaddu markay tahay kooda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaal waa naga intaas afarta galabnimo ayaa idaacaddeenni xigtana aad dhegeysan doontaan waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo